markii u horreysay ee puntland doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka laga bilaabo waxay ahayd shantii bishii nofembar ee sanadka laba kun iyo lix iyo toban waxaana habeenkii xalay ahaa oo ay ku beegnayd bishu saddex iyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun iyo lix iyo toban lagu soo gabagabeeyey howlka jaamacadda bariga afrika ee magaalada garowe waxaana soo baxay soddon iyo toddoba mudane oo puntland laga rabay kursiga u dambeeyey waxaa ku tartamay laba gabdhood oo kale ah ayaan cali cismaan iyo ikraan yuusuf xirsi waxaana markii ay codayntu dhammaatay goobta looga dhawaaqay natiijada siciid qoorsheel oo ka mid a guddiga doorashada dodban ee heer federaal oo doorashadan maamulayay ayaa ku dhawaaqay kursiga loo tartamayey wuxuu ahaa kursigaad u baahantay xasan ugaas oo ku astaysnaa dumar oo ah da ra-da slash eber eber hal saddex slash b l waxaa u tartamayey laba musharax oo ah ikraan yuusuf xirsi iyo ayaan cali ismaaciil ergada joogtay waxay ahaayeen ama yihiin baa inoo soo taagannahay koob iyo konton wax xumaaday ama cod xumaaday ma jirin ayaan cali ismaaciil waxay heshay sagaal iyo toban igraan yuusuf xisina waxay heshay labiyo soddon cod xildhibaanka usoo baxay reerka oo matalaya labada kun iyo lix iyo tobanka oo ilaa labaatanka waxa oo kursiga ah dhulbahante xasan ugaas da ra-da slash eber eber hal saddex b l ah xildhibaankiina rasmigu wuxuu noqday noqotay igraan yuusuf xirsi oo ah xildhibaankii reerka marka natiijadeeduna waxay noqonaysaa in qofkii xildhibaanka ugu dambeeyey oo ahaa kii toddobiyo soddonaad in muxuu ahaa ay soo khatintay oo gabadha lagu soo khatimay oo igraanna ay noqotay xildhibaanada rasmiga ahayd hambalyaanu ku leenahay igraan yuusuf xirsi oo noqotay xildhibaankii u dambeeyey ee dowladda federaalk oo kasoo baxa puntland ayaa halkaasi ka hadashay markii ay la doortay waxayna u mahad celisay guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo puntland iyo ergadii codkooda siiyey
waxaan sidoo kale u mahad celinayaa gabadha ila tartamaysa ayaan gabar walaashay ah sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ergada sharafta leh ee taymkeeda qaaligaa noo soo hortay oo maanta dhan taagday codka ay siiyeen waa ku mahadsantihiin insha allah waan wada shaqeyn doonaa waxaan ballan qaadaya sidaa marka hore waa ballan qaaday inaan wada shaqeyn doono haddii rabbi idmo waa mahadsantihiin
khaliif oo cali guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer puntland oo isna gabagabadii xiritaanka doorashada hadal siiyey warbaahinta waxa uu ka hadlay marxaladihii ay soo madhay doorashada oo bilaabatay shantii bishii nofembar codbixintii u horreysay puntland waxaa laga qabtay shantii bishii kow iyo tobnaad ama bishii nofembar maantana waxaan u malaynayaa haddee waa labiiyo tobankii bishii decembar marka muddadaas xoogaa yar oo hakada oo arrimo farsamo galay maaha inta kale shaqadu way socotay iyada laftigeedu shaqada hoos baa laga waday oo wax badan oo xalinta khilaafaadka iyo isu soo dhoweynta dadka dadkii ishayaya baa lagu jiray waxaa halkan inoo kusoo gabagaboobay soddon iyo toddoba kursi oo laga rabay inay puntland ka soo baxdo waxaan u malaynayaa xildhibaankii ugu horreeyey soddon iyo toddobadaas wuxuu ahaa cali yuusuf cali xoosh xildhibaanadii ugu dambeysana waxa weeye ikraan oo hadda natiijadeedii la sheegay waxaa marka farxad iyo guulah si degan oo wanaagsan inay hawshaasi kusoo dhammaatay insha allahu xildhibaanada nidaamkooda inta ka dhiman waa loo dhammaystirayaa waxaan u malaynayaa habraaca inay ku jirto in ee mas-uulka state stateka ama madaxweynaha stateka uu saxiixo ugu dambeynta kabacdina ay xamar tagaan shahaadada ka qaataan doortaan madaxdii kabacdina ay noqdaan baarlamaankii laba kun iyo lix iyo tobanka la sugayey oo ka kooban laba boqol iyo toddobaatan iyo shan m b waxaa kale oo weheliya aqalka sare oo ah konton iyo afar xubnood oo isaguna badankiisii soo baxay oo hadda shaqadiisa geli kara waxaan ilaahiyga ka rajayneynaa dhaqso inaynu u aragno soomaaliya oo dowlad cusub oo la sugayey oo macno leh ay ka hirgasho kolba intaanu annagu ka warqabno dadkaanu soo saaray waxaan hubnaa inay yihiin boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba boqol dadkii la rabay inay soo baxaan xag aqooneed iyo xag kartiyeed iyo xag waayo aragnimoba marka la eego staydyada kalena waa filaynaa sidaasoo kale inay yihiin marka waxaan rajayneynaa soomaaliya insha allahu wax badan inay ka bedeli doonaan xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga intaba marka waxaan hadalka ku soo koobayaa muddaynu soo shaqaynaynay oo hawsha soo wadnay waxa weeye hadda xilli dambe weeye waa gebagabadii kursigaas hadda la qabtayba hawshii inoo ku soo dhammaatay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan guddiga labadiisa labada qaybood oo guddiga sare ee heer federaal iyo guddiga heer state ama heer dowlad goboleed oo aada iyo aada habeen iyo maalinba u shaqaynayay intii ma garanaysaa guddiga nagala joogtana way nala shaqaynayeen waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada amniga oo heegan ku jiray intaa oo habeen iyo maalinba shaqaynayey waxaan u mahadcelinayaa maamulka oo hade haddii uusan qayb nagala qaadan hawsha tan ayan suurtowdeen marna waxaa iyadana mahad ballaaran aan u celinaynaa dadkii howlwadeennada ahaay oo nala shaqaynayey shaqaale aada iyo aada u firfircoon oo shaqadooda ku filan bay ahaayeen oo hufan oo aqoon leh waxaana isleeyahay sabab waxa uu ahayd shaqaalaha boqolkiiba sagaashan waxaanu ka qaadanay jaamacadaha sida hadda jaamacaddan aan joogno iyo tan oo bariga africa iyo tan b s u dad waxay ahaayeen runtii maalintii u horreysaba haddii la tusay qaabku sida uu yahay intii ka dambeysay iyagaaba wax ku darayey ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii iyaguna sidaasoo kale aada iyo aada hawshaan noogala qeyb qaatay oo habeen iyo maalinba shaqaynayey waxaan rabaa inaan kusoo khatimo dhaho doorashadii inoo soo socotay caawoy way soo khatimantay halkaasay kusoo xiran tahay insha allahu aada iyo aada baa baan idinka mahadcelinayaa ergada ugu dambeysay oo nasiibkoodu noqday inay soo xiraan doorashada soo xiritaankeeda qeyb ka qaataan ama ay noqdaan ergadii ugu dambeysay oo lagu soo xiray aada iyo aada baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
gudoomiyaha guddiga amniga doorashada puntland intii ay socotay oo madaxweyne gaas uu u magacaabay ahna agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda puntland cabdicasiis nuur cilmi koor oo aan la kulmay markii ay doorashadu dhammaatay ayaan wax ka weydiiyey habka ammaan ee doorashadu intii ay socotay wuxuuna iigu jawaabay sida tan bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay fadligiis caawa waxaa noo soo gabagaboobay doorashadii aqalka hoose ee dowladda federaalka inuga qaybgeli lahaa xildhibaano soddon iyo toddoba xildhibaan ah oo toddobadu ay tahay gabdho ayaa halkan lagu doortay waxaa caawa gabadhii ugu dambeysay soddon iyo toddobadaas ayaynu ugu gebagabowday saacaddan oo saacaddu ay sheegayso sagaalkii fiidnimo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin guud ahaanba doorashadu waxay u dhacday si amniya mahaddaas ilaah baa iska leh ka sokow waxaa leh ciidamada amniga iyo saraakiisha la shaqaynaysay waxaa ammaan leh dadweynaha ama ergooyinkii ka yimid gobollada kala duwan ee puntland oo xilkasnimo iyo mas-uuliyad runtii muujiyey waxaa leh jaamacadaha bariga africa iyo b s u oo iyaguna sahlay hoostigarayeyna doorashadoo dhan aad iyo aad baan guud ahaan ugu mahad celinaynaa
intaad qaabilsanayd ee guddoomiyaha guddiga amniga doorashada wax caqabad ah ama wax
haba yaraatee wax caqabad ah oo dhinaca amniga ku saabsan min bilow ilaa dhammaad kama dhicin waad arkaysaa saacadda iyo xilliga aynu joogno waxay caddaynaysaa in guud ahaanba magaalada garowe ay amni tahay goobta shirkuna tahay goob laysku hadlayn karo marka haba yaraatee wax shida ah oo ka dhacay ma jirto ugu dambayntiina waxaa ii suurta gashay inaan la kulmo mid ka mida goobjoogayaashii doorashada oo halkaasi aan kula kulmay doctorayso idil ayaa iga sheekaysay waxyaabihii ay rikoorgareeyeen intii ay goobjoog ahaayeen
bismillaahi raxmaan iraxiim waa jiraan waanu qabanay riboodho badan ayaa la diyaariyey alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaah ayaa mahad iska leh soo faar puntland doorashooyinka ka dhacaya si nabad ah oo saraaxaha ilaahay noogu dhameeyey waxyaabo yaryar waa jireen intaasna markii riboorka la keena ayaanu ku sheegi doonaa haddii alla idmo laakiin xagga amniga siday doorashooyinka u dhacayeen habsocodka aada iyo aada ayay u fiicnaayeen waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay maadaama aan ahay korjoogana aan ahay aanna ahay gudoomiyaha dhaqdhaqaaqa talwadaag oo u qareemayey ka qaybgalka arrimaha siyaasadda in gabdhihii ay noo soo baxeen intii badneed awal rajadeenna waa xumed laakiin alxamdulilah waxaana mahaddaas iskale allah subxaana watacaala talabaadna waxaa iskale madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli cali gaas iyo guddiga doorashooyinka degdan ee heer federaal iyo heer puntland labadaba soddon iyo toddobada xubnood ee puntland ka soo baxay ayaa lagu wadaa maalmaha soo socda inay u dhoofaan magaalada xamar halkaasi oo lagu wado in laba iyo labaatanka bisha haatan aynu ku jirno inay ku doortaan guddoonka aqalka sare iyo aqalka hoose si siddeed iyo labaatanka bisha ay u doortaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka cabdixakiin xuseen xasan raadiyow daljir garowe